hoggaan iyo shacab si isku mid ah ayaa waddanka itoobiya looga dabaaldegayaa heshiis ku-sheegii lagu saxiixay magaalada adis ababa kaasi oo xabashada siinaya qayb ka mid ah biyaha dalka soomaaliya dabaaldegyo waaweyn ayaa ka socda magaalooyinka ugu muhiimsan ee waddanka itoobiya dadka xabashida ah ayaana dhigaya fantasiyo iyo isku soo baxyo waxaana la moodaa inay u dabaaldegayaan maalinta qowmiyadaha ee ay caanka ku yihiin dadka itoobiyaanka ah dhammaan magaalooyinka ismaamulka oromada ayaa laga oogay xaflado waaweyn oo lagu soo dhoweynayo heshiiskii uu muuse biixi ugu saxiixay abee axmed inkastoo xabashidu ay wada dabaaldegayaan haddana qowmiyadda oromada ayaa calanka u sida mashruucan oo waxaa la arkayaa mas-uuliyiinteeda iyo shacab oo wada bardoodamaya kuna hadaaqaya ereyo muujinaya farxad iyo reynreyn dhanka ismaamulka amxaarada waxaa laga soo sheegayaa dabaaldegyo waaweyn oo kuwani la mid ah wasiiro iyo siyaasiyiin amxaarada kasoo jeeda ayaa dadweynaha kala qayb qaatay dabaaldegyadan ay dhigayaan ee ay ku muujinayaan inay ku faraxsan yihiin helitaanka badda kooxaha mucaaradka ee sida aadka ah u diidan siyaasadda uu wax ku wado abey axmed ayaa inta ay iska hilmaameen kala aragtay duwanaashiyihii kala dhexeeyey dowladda ayaa waxa ay u jihaysteen inay ugu hambalyeeyaan waxa ay ugu yeereen guusha taariikhiga ah ay soo hoyatay oo ay ula jeedaan heshiiskii lagu saxiixay labaatanka kilomitir ee ka mid ka ah badda soomaaliya tallaabadan ay qaadeen dadka itoobiya ee colaadda fog u qaba muslimiinta soomaalida ayaa bannaanka soo dhigaysa sida ay boqolaal sano ugu oomanayeen sidii ay u qaadan lahaayeen bariga iyo badda soomaaliyeed maxamed al caruusi oo ah la taliyaha wasaaradda biyaha iyo tamarta itoobiya isla markaana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaaliga ah xubinna ka ah xisbiga talada haya ee b b ayaa kelimad uu ka jeediyey warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee faano laanta carabiga wuxuu abey axmed ugu hambaliyeeyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu muuse biixi la saxiixday mas-uulkan ayaa waxa uu bixiyey caddeemo ka qoto dheer wixii heshiiska ku xusnaa wuxuuna carabaabay inuu waa cusub u baryay shacabka xabashida islamarkaana itoobiya ay ku biirtay dalalka badda leh ee qaaradda afrika nuhaniu anfusana قيادتنا شعبنا بهذه الاتفاقية التمهيدية التي تمهد لتخرج إثيوبيا من هذا التصنيف الجائر الذي يصنف إثيوبيا على أنها دولة حبيسة waxaan ugu hambalyaynayaa hogaankeenna iyo shacabkeenna heshiiskan gogolxaarka oo ah in itoobiya ay ka baxdo tilmaamta dulmiga ah ee ah inay tahay dalbad la'aan ah waa cusub ayaa u dilaacay ethoobiya waxaan aad ula yaabanahay dadka diidan in itoobiya xitaa ay wadahadal ka gasho sidii ay badku heli lahayd culeysyadaasna si adag ayaan u wajahnay oo aan uga hortagnay guushaan weyn ee ay itoobiya soo hoysay waxay farxad iyo faan u tahay shacabka itoobiya waxaan halkan uga hambalyaynayaa ra-iisul wasaaraha dalka mudane abey axmed iyo shacabka itoobiya waxaan kaloon u mahad celinayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo cid waliba oo ka shaqaynaysa sidii uu heshiiskan u guulaysan lahaa waxaan rajaynayaa in halkan uu nooga bilowdo xiriir qoto dheer oo aad u wanaagsan oo keenaya iskaashi wadajir ah oo dhex mara labada dal waa itoobiya iyo somalilane iyo sidoo kale labada shacab ee walaalaha ah ee itoobiya iyo somalilan inkastoo halka aan hiigsanayno ay dheer tahay haddana tallaabada aan hadda qaadnay waa mid muhiim ah marka laga hadlayo taariikhda shacabka ethoobiya iyo guud ahaan afrika waxaan aad u rajaynayaa in saamaynta ka dhalata heshiiskan ay noqoto saamayn wanaagsan sidaad og tahay qaaradda afrika waxay wajahaysaa mashaakil badan oo ay dagaallada iyo siraacaadku ka mid yihiin in sidaan deg dega ah ay etoobiya bad ku hesho waxay ka qayb qaadanaysaa xallinta dhibaatooyinkaas si la mid ah sidaba mashruucii biyo-xireenka nahda loo sumcad xumeeyey ayaa haddana cadowga ethoobiya waxay isku dayayaan inay sumcad xumeeyaan heshiiska ay badda ku helayso
هذه المشاريع وتشويه هذه الانجازات او التقليل من شانها والدليل ما نشاهده اليوم من هذه التحركات المجنونه العبثيه من قبل اعداء النهضه الاثيوبيه
etoobiya oo xaqiijisay inay dowlad madax bannaan u aqoonsanayso maamulka muuse biixi markii ugu horeysay dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegtay inay aqoonsi rasmi ah siin doonto maamulka somalilan ee ka jira waqooyiga soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda adis ababa oo waraysi siiyey idaacadda b b c da laanta afka amxaariga ayaa xaqiijiyey in heshiiskan is-afgaradka ahaa ee uu saxiixay abey axmed uu ka mid yahay qodobo ah in etoobiya ay dowlad madax bannaan u aqoonsanayso maamulka somalilan caddeemaha uu bixiyey ninkan ayaa ah kuwii ugu horreeyey taariikhda inta la ogyahay ee dowlad dhacda geeska afrika ay maamulka somalilan u aqoonsanayso dal madax bannaan muuse biixi ayaa kowdii bishan abiy axmed u saxiixay in etoobiya ay qaadato labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebaha badda cas ee dalka soomaaliya arrinkaasi oo ay si kulul ugu falceliyeen shacabka soomaaliyeed